waa tahay dhegaystayaal war goordhow ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saakay weerar cagmarin ah kula jarmaadeen xero ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo ilbaq oo ku yaala duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gebi ahaanba dagaal kula wareegay xeradii ay degganaayeen ciidamada dowladda federaalka oo ku tilay duleedka balcad xerada ay saakay weerareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana horaan xeradan askarta dowladda federaalka ku wareejiyey ciidamada burundi oo deegaankaasi isaga guuray sidoo kale wararka laga helayo dagaalka waxay sheegayaan in meydadka askarta dowladda federaalka ay daadsan yihiin goobta dagaalka war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay dagaalka kula wareegeen gaadiid isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa caadiga ah oo ay isticmaalaan ciidamadu oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee xerada laga qabsaday mana jirto faahfaahin intaasi dhaafsiisan oo aan ka helayno dagaalka hase ahaatee wixii soo kordha waan idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah